magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalijibinayeen boqol iyo konton arday oo dhammeeyey dugsiga sare islamarkaana ka aflaxay dugsiga alhuda model school waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga waalidiin bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga alhuda model school ibraahim cumar cabdi ayaa ka warbixiyey ardaydan loo qabtay munaasabadda bacdi salaam waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala soo qayb gashiin xafladdan ay ku qalinjabinayaan boqol iyo konton arday waxaana wiilal ka ah toddobaatan arday waxaana gabdho ka ah siddeetan arday waana dufcadii kow iyo tobanaad ee dugsiga sare iyo dugsiga dhexe iskuulkan aluda model waxaa la aasaasay shantii bishii maarso labada kun iyo sagaalkii iskuulka qaybtiisii macadka waxaan furnay labaatan iyo sagaalka bishii julaayo labada kun toban iyo afartii sanadkan labada kun labaatan iyo shanta ah fasalka foomfoorka ee inoo qalinjabinaayo waa dufcadii kow iyo tobanaad waxayna dhammaysteen dhammaan heerkoodii waxbarashada sidoo kale ardaydan waxa ay galeen imtixaankii qaranka waxaan rajaynaynaa dhammaantoodaba in imtixaanka ay ku wada baasaan sidii kuwii ka horreeyaba ay ugu guulaysteen imtixaanka ay ku wada baaseen iyaga oo dhan iskuulka waxbarashadiisa waa mid itus oo itaabsii ah sababtoo ah ardayda waxay leeyihiin laabyo kombyuutarada loogu talagalay sidoo kale waxay leeyihiin laab saynis oo loogu talagalay in ardayda ay ku baraatikeeyaan cilmiga sayniska hadduu yahay fisikiska hadday tahay bayolojiga hadday tahay kemistriga iyo hadduu yahay maadada sayniska ay ka soo farcameen oo dugsiga dhexa ah iskuulka marna horey ma oga dhicin arday fasalka fadhiyo ee aanan imtixaanka dowladda ka qayb galin sababtoo ah ardayga marka uu imaado waxaan ka diiwaan gelinaa sistamka wasaaradda waxbarashada ee hiddaha sare iyo tacliinta iskuulka waxbarashadiisa waa mid casriyaysan lana jaanqaadi karto fahamka ardayga maalin kastana ardayda waxaan siinaa toddoba xiiso xiisadiina waa afartan iyo shan daqiiqo sanadkiina waxay noqonaysaa kun iyo siddeed saacadood waana halbeegga caadiga ah ay noo jaangooyeen wasaaradda waxaana mar walba la soconaa horu socodka ardayga dib u dhiciisa horumarkiisa maqnaashihiisa iyo joogitaankiisa sidoo kale waxaan xiriir joogto la leenaha waalidiinta iskuulka oo aan mar walba wargelino ardaygooda xaaladahooda waana arrinka ay nagu ammaaneen waalidiinta inta badan waxaa u soo kordhinaya sistam ay kala socon karaan ardaygooda macluumaadkiisa ardaydana waxaa u soo kordhinaya sistam ay kala socon karaan macluumaadkooda ballanqaadka iskuulka dugsigu wuxuu ballan qaadayaa in waxbarashada aad uga barateen in meeshiisa uu ka sii wado oo ahayd waxbarasho taya leh sidoo kalena halku-dhigga iskuulka oo ah waxbarasho tayale inaan ka dhaweeno waxaan la dardaarmayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa waxaana leeyahay dadaalkiina meesha ka sii wada cilmigii aad barateen si fudud laguma helin si adag ayaa lagu helay yuunan si sahla idinka dhumin waalid ayaa idin sugaayo walaal ayaa idin sugaayo qaraabo ayaa idin sugayso dadkaas sidii aa horumar ku gaarsiin laydin falkeeda gala sidoo kale waxaan jeclaa inaan la dardaarmo ardayda fasalka foomfoorkaa si gaara fadlan yuunan wakhti idinka tagin ku biira jaamacadaha dalka ardayda qaar waxay isdhahaan sanadkan naso meel lagu nasta lama joogo horay tareenkii jaamacadaha aan ka bilaawno taas waa dardaaranka foomfoorka dardaaranka waalidiinta u jeedinaya waxay tahay waalidow ardaygaaga mar walba la saaxiib habdhaqankiisa mar walba la soco la sheekayso walaal iyo saaxiib iyo wiil iyo gabadhaada ka dhigo sidoo kale macallimiintana iyo maamulkana waxaa ka dhigataa mar walba dad aad la xidhiirtid oo macluumaadka aad ka qaadatid haddii uu maamulka iyo macallimiinta ay kuu soo jeediyaan talo taladaas ha dhayalsanin waa talo aad muhiim u ah ardaygaagana horumarkiisa gaarsiin karto dufcadan ayaa ah dufcadii kow iyo tobanaad ee ka qalijibisa dugsiga alhuda model tan iyo markii la aasaasay dugsiga